بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii siddeed iyo tobnaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed sheekh cumar dirir
وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، فصل كان يوحى وكور رمي سكدة العقد هي ذهبك أما ذهبك هي العقد لبدا صلى اسكوير هذا نقدين أي وحصيا سدا شرعت واجبسي آه، لوغا سكينيو ذهبك هي العقد عود ونساب الذهب عشرون مثقالا dahabka qadarka lagu sakaynaya waa labaatan midqaal markuu gaadho wa fiihi rubuc alcushr cushurka rubucii baa waajibaya marka toban meelood laga dhigo meesha tobnaad rubuceed waabuu kuusii sheego waxa uu kuhi wahuwa nisfu midqaal midqaalka waxaa loo yaqaano waa diinaarune barhkii baa waajibaya wa fii maa zaada bixisaabihi wixii dheeraadana waa la xisaabinu dahabku marka uu gaadho buu kuhi labaatan midqaal ama labaatan diinaar waxaa ku waajibaya nisfu diinaar macnaha rubuculcushrina waa tilmaamay marka toban meelood loo dhigo meesha tobnaad rubuceed maalan waa boqolkiiba toban rubuceed dee tobankanna midh baa tan beersan u ah tobanka kalena midh labadii midh rubucooduna muxuu noqonayaa waa nus waa nusu marka waxa weeyaan shaygii waa boqolkiiba labiyo badh boqolkii garaamba laba garaam iyo badh nisfu midqaal marka midqaalku waxa uu ka dhignaa diinaarkii berigaa wax lagu miisaamayay iminka kolka aynu dib u noqonno garaamka waxaa lagu qiyaasay shan iyo siddeetan garaam inay yihiin labaatankan diinaar ee wakhtigaa xadiidka nebiga ku sheegnay calayhi salaatu wasalaam shan iyo siddeetan garaam kolkuu dahabkii gaadho waxaa lagu yeelanayaa boqolkiiba labiyo badh boqolkiiba labiyo badhkooduna dee waa lalaba garaam iyo garaam barhkiiyo wax yarla hadday boqol gaadhsiisan tahay ayaa laba garaam iyo badh dhammaystiran noqon lahay waa laba garaam iyo badh wax yarla marka way iska fiicantahay qofku inuu laba garaam iyo badh iska buuxiyo inta kale siyaadatulkhayr ayuunbay u noqonaysaa marka dahabka sida loo sakeeya waa sidaa garaamkaasaa lagu eegayaa dabeedna qofkii inta garaamu haysto ee kaydka u ah ama uu ku baayac mushtaraynayo ayuu boqolkiiba laba garaam iyo badh ka bixinaya hadduu dahabkiisu boqol iyo labaatan yahayna dee labaatanka inta ku soo hagaagaysa waa kaa kuu sheego wuxuu ku uhi wa fii maa zaada bixisaabihi wax isagu la dhaafaya ma leh boqol iyo toban garaam hadduu noqdo boqolku waa labiyo badh tobankii garaamna waa la xisaabinayaa un oo dee xisaabtubaa jajabgelaysa haddii qofku uu kan ka bixiyo oo farakshan yari dahabkiisa uu ku jiro jajabani oo uu ka bixiyana wuu heli karaa hadduu soo iibiyo dahab kale oo kiisan isugu xidhxidhanee weesaakhiyada iyo shuuliyada iyo u ah uu iska haysto ee uu kaydka udhigtay ama tijaaradda oo uu iska haysto kaa oo uu miduu soo iibiye bixiyana uu heli karaa wuxuuna la doonayaa uun in la bixiyo dahab sida saxdii waa caynka sidii xoolahana walba dhogorta looga bixinayay dahabkana waa in dahab laga bixiyaa taasaa la doonaya inkastoo culimmada qaarkood ay sheegaan in qiimaha la bixin kara dahab sida asalka waafaqsani waa sidaa inaan lacag lagu bixin laakiin dahabkii aad dahab ku bixiso maalan gabadhii waxay haysataa kayd badan oo ka badan intii ay xidhanayso waynu tegi waynu arki doonaa dahabka dumarku ay xidhanayaan inaanu isagu sakoobaynin laakiin wax fara badan oo kale haysataa baac mushtari qofkii u haysto markaa ha iska haysto intiisa waxba yuu jajabinin in kale oo faraction ahoo yaryara uu soo iibiyo ayuu ku bixinayaa oo garaamadii lagu lahaaya wa nisaabu dahabi cishruuna midqaala wa fiihi rubucu alcushr wa huwa nisfu midqaal nisfu midqaal waa nisfu dirham nisfu dirham ayay ka dhiganta dirham eh, nisfu diinaar diinaarka iyo mifqaalka isku mida kaa barhkii baa la bixinaya kaa barhkiisaa rubuuculcushrigii ka dhigan wa fii maa zaada bixisaabihiina waxa uu kugu muujinayaa waa sida dee ku sugan eh, naskaba eh, famaa zaada fa bixisaabi daalika ayaa markaa nasku uu leeyahay wuxuuna tilmaamaysaa sidii xoolaha qadar loo dhaafdhaafayay kani male isagu qadar la dhaafayo ee wixii dheeraadaba waa la xisaabin doonaa kaasi kaasuu noqday waana dahabkii wuu iska dhib yar yahay isagu ilaa haddana waa la hayaa oo mar walba dahabka dee waxa weeye wax la isticmaalayo wuxuuna si habboon dee inuu noqdo mid saafiyahoo la nadiifiyey ayuunbuu noqday dahabkii marka wa nisaabu lwariq lacagtu halka ay ku sakoobaysaana mi'ataa dirham waa laba boqoloo dirham marka ay gaadho wa fiihi rubucu alcushr waxaa ku waajibaya cushurka rubucii toban meeloodoo meel rubuceed ayaa waajibaya wa huwa khamsatu daraahim waa shan dirham weeye rubuculcushrigaas wa fii maa zaada bixisaabihi wixii kordhaana xisaabtiisuu ku soconaya saasunbaa isagana lagu wadaya lacagtu waxay ku sakoobaysaa buu kuhi laba boqoloo dirham waa sida ku sheegan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam saasaa ku sheegan laba boqoloo dirham iyo dirham iyo diinaarku waxay ahaayeen lacag la isticmaali jiray wakhtiyadii hore oo wakhtigii hore lama isticmaali jirin waraaqahan lacagta ah lacagtan waraaqaha lama isticmaali jirin waxaa la isticmaali jiray dhuruuri cadcad oo lacagah ama dhuruuridaa cascas oo dahaba kaasaa waxay ahaydba mid wax lagu kala iibsadaba dhuruuridaasa wax lagu kala iibsan jiray beriyo dhaxay soo baxday bahashan waraaqda ahayd oo markii mucaamaladu ay sii badatay tijaariga ahayd qaarad ilaa qaaradna safarkii wuu sii batay ayaa reer galbeedka iyo baanankoodu sistamka waraaqaha ay soo rogeen waxaanay ku bilaabmeen in qofka juwan yar la siiyo oo la yidhaahdo intaasoo dahaba ayaa baanka u yaalla qofkan juwanka yar saasuu tilmaamaya sidan boonadan iminka intoo la goosto oo qofkii adhiga laga iibsaday intoo boono loo jaro dabeetana isaguna mid bakhaar leh uu boonadaa kaga iibsanaya wax boonadaa yar uunbaa berigii hore soo baxday boonadiibaa sii tadawurtay lasii yara aaminay kolkaasaaba lacag laga dhigayba dahabkiina wuxuu noqday mid baanka iska yaalla marka intanoo lacag uu sitaa qofku waxay ka turjumaysaa intaasoo dhururiya oo dahaba ama lacag inay baanka u yaallaan qofkan taasay ka turjumaysa waayo haddaba wakhtigan imaka dee ma dahabkii isaga la garay laakiin xagga lacagta dee lacagga cadcadoo aynu isticmaalno dhururiyi ma jirto oo fidadii saafig ahayda baashii silfarta la odhan jira saafid ahayd ee dhuruudii cadcadayda lacagtae macdanta ahayd ma isticmaalno ee waraaqaa la isticmaalaa ama dee wax naxaasa marka labadan boqole dirham maxay noqonayaa ogowna oo dirhamkani ma aha dirhamka imika adduunyada laga isticmaalo ama dirhamka imaaraadka ama dirhamka waddamada kale ay isticmaalaan kaa ma aha dirhamka halkan ku sheegana waayo kani waa waraaq kaa la sheegayeyna waxa uu ahaa xadiidku uu ka warramaya fiqigana uu ka warramaya kaa aynu sheegnaye macdantii asalka hayda ayuu ahaa marka maadaama lacagta ay waraaq noqotay labadii boqole dirham sidee la odhanaya labada boqole dirham waxa lagu beegayaa bay leeyihiin culimmadan casrigu shan iyo siddeetan ka garaamo dahaba oo qofka lacagtiisu kolka ay u dhiganto shan iyo siddeetan garaamoo dahaba baa ay sikoobaysa haddii intaa ay ka yartayna weli saka gud ama sakagal may noqonin shan iyo siddeetan garaam oo dahaba lacag u dhiganta kolka uu qofku haysto ama kayd ha u haysto ama ha ku tijaaraynayo sanadkuna u soo wareego kolkaasuu bixinayaa boqolkiiba labiyo badh ayuu bixinayaa waayo haddii aynu hayn lahayn labadan boqolee dirham oo lacag saafiya ah dee inta nebigu uu sheegunbaa la bixin lahaa shantaa dirham ayuunbaa la bixin lahaa oo boqolkiiba labiyo badha labada boqol le waa shan dirhame kii baynaan haynin marka waa in lagu qiyaastaa dahabka oo berigaa ay isku qiimo dhawaayeen maadaama isagu uu sugan yahay bay leeyihin marka dee kun iyo meelaha kun dollar meelahaasu nisaabkii lacag ka bilaabmaya kolka shan iyo siddeetankan garaam ilaa waa dhowr iyo toban buu noqday garaamkii tan waa kan sidii qaaliyoobee qowlka aynu malaa la odhan karo waa wax la cuskanayo oo ugu dhow waa kaa laakiin shan boqol oo laba boqol oo dirham ama laba boqol oo junay gini laba boqol oo shilin halkaa ha ku sakoobo in la idhaahdo iyadu taasi ma aha xikmadda halkan looga jeedo iminka anagu derhamna ma lihin diinaarna ma lihin ginina ma lihin ee waxaynu leenahay wax la idhaha shilin marka shilinkeenna haddii laga laba boqoloo shilin dee laba boqoloo shilin mutamo walba maaha wax maal noqdaba maaha waa wax aada u yar oo xanjana xanjana aan loo isticmaalayn qofkana marka uu qadar sekagal ah maalkiisu yahay waa maruu qani yahayba maruu qani yahay oo dee wax uu ku shaqaysan karo muddo uu masruufsan karo marka uu haysto wey waana tii aynu hore usoo tilmaannay nisaabku had iyo jeer inuu isku wada dhowdhow yahay nisaabkani wuu isku wada dhowdhow yahay halka sekada ay ka bilaabmayso adhigii maxaanku idhahdaa raashinkii dahabkii geelii lo-dii dahabkii iyo lacagtii wax isku wada dhowdhowaya haddii dahabkii iyo lacagtii maalan kun dollar ay noqdaan dee afartankii adhi ahaa iyo shantii geel ahaa iyo soddonkii lo-d ahaa iyo way isku wada dhowdhowyi markaa macquul maaha bay leeyihin culimmadu in la idhaahdo kuwaa kalena dee lacagtaa badan ha ka bilaabanta sekadooda xagga lacagta marka la sakaynayana meel yaroo hoose ha ka bilaabanto oo wax maalin lagu qadeeye ah xikmaddii baa lumaysa xikmaddii loo shardiyey sekada qofkan markuu waa inuu qani yahay wa nisaabu lwaraqi mi'ata dirham laba boqoloo dirham wa fiihi rubucu lcushr rubucu lcushr cushurka rubuci matalan boqolkan rubucoodu waa imise waa toban boqolkan kale boqolkan cushurkiisu tan beersankiisu waa toban kan kalena waa toban labaatanka rubucooduna waa shan macnaa far waaweyn unbuu kuugu qorayaa halku ka odhan lahaa boqolkiiba labiyo badh dee dadku ma wada haystaan wax ay jacabka ku xisaabiyaan fartaa waaweyn buu kuugu qoray wax walba saasaa loo wadayaa xataa afartanka adhigaana iyadana waa soddonoo kale un afartanka adhigaa marka neef la bixiyo isna waa rubuucu cushrigii un leanno afartanku neefkani cushurkoodu muxuu noqonayaa de waa afar neef kan waa mid kan kalena waa mid afar waa afar neef afartii neef rubucooduna waa mid shantii geelaan hore aynu usoo qiyaasno afartanka adhigay ku qiyaasan yihin wahuwa khamsatu daraahim waa shan dirham wa fii maa zaada bixisaabihi marka xaggii lacagtii qofku akownka uu dhigtay ama u shaqaynaysayba sanadka dhexdiisa lacagtaa iyadaa sida loo sakaynayaa waa sidaas in loo eego laysa fii maa duuna khamsati awaaqin min alwariqi sadaqa xadiidku sidaasuu leeyahay saxiixa ahee bukhaari iyo muslimba ku sugan wixii ka yar shan wiqiyadood oo lacagah sadaqa kuma waajibin saka kuma waajibin saka kuma waajibin marka shantan wiqiyadoodna waxay u dhigmaan labadan boqolee dirham waxaa laga yaabaa maalan qofku marka uu eegayo uun kitaabka ama kutubtaa hore ee aanu dee iqtisaad almucaasir iqtisaadka casriga iyo sida uu tadawuray aanu kutubta ka warramayso aanu akhrisanin inay masaladu isku soo taagtaa laga yaabaa oo laba boqoloo shilin marka uu idhaahdo waxaa ka baxaya shan boqoshan shilin dee shantii shilinba lama hayo ee lagu bixin lahaa labadii boqollo waxba tari maayaan marka xikmadda halkaasaa laga duulayaa bay leeyiin niqaash dheer kadib walaa tajibu fi lxulliyi lmubaaxi zakaa walaa tajibu ma waajibaysa buuhi fi lxulliyi lmubaax xullida la isku qurxiyo ee dumarku isku qurxiyaana mubaaxa ahee bannaan ee la ogol yahay xagga sharci ahaan saka kuma waajibayso intaana qaacidadaasu ka dhigay dahabka iyo lacagta sekadu ay ku waajibaysaa waa ka aan ahayn ka dumarku isku qurxiyaanbu laakiin kii dumarku ay isku qurxinayeen isaga seke laguma lahaa qayd buu u xidhay waa inuu mubaax yahay mubaax marka kii aan mubaax ahaynee xaaraanta ahaa ee xagga sharci ahaan aan xalaasha ahayn isaga wax la isku qurxiyeyba ha ahaadee waa lagu yeelanayaa iskadii maalan nin baa dahab xidhay dee yaa u banneeyey hadduu ninku idhaahdo silis baan isku qurxinayaa iyo shuuliyaal iyo weesaakhiyo iyo fargalla iyo kada wa kada oo waan yaro reer magaalaynaya qudhaydaas cascasaynaya dee reer magaalnimona maaha waa guuldaro runtii dee ninkiio dumar isu egaysiiyaaye isaga xullidiisa iyo waxa uu xidhay xalaal maaha waa waxaan u bannaanayn sidaa darteed sekadii baa lagu leeyahay waa isagoo kayd u haystay oo kale alxulliyu lmubaax alxulliyu kayr lmubaax xullida aan xalaash ahayn waxa soo geli karaa gabadhii oo dahabkii iyo dahabkii ay xidhanaysa iyaduna ku warwarhata qadar baa la yaqaanay kuwii dhagaa lagu xidhanayay kii qoorta fargalladii shuuliyadii inahaasaa la yaqaanay ilaa jilbahay ku sidataa iyo beelal beelal waaweyn iyo mid cagaha la gashado kuwaasay ka dhigatay amaba bedladda ay xidhan tahay mooye afar shan bedladood oo kale ayaa shandadaha ugu jira waa siyaada waa xulli saa'ida qadarkii mubaax ahaabay ka saa'id tahay sidaa darteed in mar la xidho ayaa mubaaxu noqonayso aanay sakaynayn laakiin inta kale kaydka ah ee u taalla islaamuhu bahalkaa cascas way iska aaminsan yihiine oo way iska daawadaanoo way ururiyaanuune intay xidhan tahay mooye inta kale u taalla dee waa ka bixiyo waa ka bixi sidaasaa loo kala qaadaya marka qaydka almubaax qalabka la ysku qurxinayaa mid qofka u xalaala waa inuu yahay labada arrimood baa ku baxaya kaa gabadha ku farabatay iyo kii ninkuu isticmaalaya ama seefaa lagu sameeyey ama weel baa lagu sameeyey oo halkan yaalyaalla weel dahaba waxaasoo dhan maaha wax hagaagsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu diiday weelka lacagta ah in waxna lagu cuno ee weelka dahabka in waxna lagu cuno waxna lagu cabo marka kii oo kale haddii la isticmaalo wuxuunu noqonayaa mid la sakayn doono sida ay jumhuurtu qabaan waa sidaa sida ay jumhuurtu qabaan waxa weeye dahabkii mubaaxa ahaa inaan dumarku ay isku qurxinayeen ee sharcigu u xalaaleeyey inaan waxba la sakaynaynin saasay jumhuurtu ku tegeen way jiraan madaahibta qaarkoodoo ila sida ragga uu uga xaaraansan yahay bahalkuba ayuu uga xaaraansan yahay dumarkana ama ka dumarku ay xidheen ha sakeeyeen aqwaal noocaas way jiraan laakiin kaasaynu qaadanayna qowlkaa jumhuurta ay u badan yihin waaya wuxuu ka warramay markaa intaasuu kaga gudbay dahabkiiiyo lacagtii midhihii beeraha ayuu u gudbay ama firidii ha ahaato ama cinabkii iyo timirtii ha ahaato iyo qadar ka baxaya waxau uhi wanisaabu zuruuc wathimaar saraca oo firidii la cunayeah iyo midhihii beeraha oo markaa cinabkii iyo timirtii ah qadarka uu ku sakoobaa khamsatu awsuq waa shan ratirar shan ratirar isagaa fasiray kolkaa wahiya alfun wasittu mi'ati ridlin bilciraaqiy alfun wasittu mia waa kun iyo lix boqol oo rodol xagga rodolka ciraaq kolka la eego wa fii maa zaada wixii kordhayna bixisaabihin baa loo eegi oo xisaabtiisu ahaaday innaga waxaynu soo nidhi waa kunkiile halkanna wuxuu kugu sheegay kun iyo lix boqoloo rodol dee kiiluhu had iyo jeer waxa uu ka dhigan waa laba rodolun meelahaasuu noqdaa laba rodol meelahaasuu noqda markaa iminka sidan dee rodolkaa ciraaq iyo rodolkan iminka aynu hayno ma britaani buu ahaa ma ingiriisi buu ahaa labadaasaa kala duwanaa oo laga yaabaa farqi baa jira had iyo jeer waxyaabahan wax lagu miisaamo marka iyagu wakhtigaa kolkii ay miisaameen rodolkii ciraaq lagu isticmaalayay ilaan fiqigan wakhtigaa hore u shaaficigu qoray imaamu shaafici qoray ciraaq buu joogee markii uu kaa ku miisaamay kun iyo lix boqoloo rodol buu noqday laakiin sida caadigaa waa kunkaa kiile meelaha kunkaa kiile ama kun kunkaa garaam ayuu noqonayaa kunkaa kiilaan leeya oo wasqigiiba wuxuu noqday laba boqol oo kiilo ama galaam galaankiiyo kiiluhuna aad bay isugu dhow yihin sida caadigaa wixii kordhaana waa saasoo kaleo haddii qofkan xoolihiisu saracan uu haysto iyo firidani ay yihiin lix waski ama kun iyo shan boqol ama kun iyo laba boqol oo kiilo ay noqdaan te inta dheeraadkaana sekada qadarka qabatay fidhiqooyina ha ahaatee waa laga bixin laguma dhaafayo taana sidaasuu kugu tilmaamay wa tusaawi alaana bilwasn toddoba boqol iyo shan iyo toban kilograam buuri taqriiban waa taqriiban ugu dhowaan saasay u dhigmaysaa kolka la eego markaa waabay si caadiga isu miisaamaysa oo siddeeddii boqole kiilo ayuunbaa noqonaya kun iyo lix boqolo garaam kun iyo lix boqolo rodol markaa wuu ka yaraynaya isagu laakiin qaarkoodna intaasay ku tilmaamaan haddii mar la shakiyo tirada weyn iyo tirada yar waxa fiican si aan adiga daalac lagugu raacin in la wafeeyo wax wafaysanoo saafiya aad ka dhigto waxa uu markaa u gudbay mowduuc kale oo shardi baa ku xidhan midhahan beeraha ee sekadu ay ku waajibayso shardi baa ku xidhan oo kaa hore ee qadarka ay ku sakoobaysa aan ahayn waxa uu ku uhi wafiimaa wa fiihaa in midhaha timaarta ah tajibu zakaawi sakadii baa waajibaysa in suqiyat bimaa'i samaa haddii biyaha samadu ay waraabiyeen biyahan roobka ka soo da'aya hadday beerta waraabiyeen sakada noocaasa baa ku waajibaysa aw isayx ama durdur alcushru baa ku waajibaya wa fiiha alcushru toban meeloodoo meel baa la bixinayaa midhahan beeraha ka soo go'ay haddii roobku uu waraabiyey ama durdurku uu waraabiyey macnaheedu waxa way haddaan tacab ku bixin haddii aan tacab lagu waraabinin beertii laakiin madarkuu waraabiyey ama durdurka uun lagu duway malaa seexani waa sayixii une sayax baynu inaguna odhan jirnay oo sayaxu dee marka uu dhalaalo had iyo jeer wuu qoynayaa beerta marka biyaha webiga ee lagu soo duway ama durdurka ah ama buurta ka soo dhaadhacaya kolka beertii lagu waraabiyo ama kuwa roobka wax hawlihii ma jiro marka cushur baa laga bixinaya cushur toban meeloodoo meel marka qofkiis qofkii waxaan uu goostay toban meeloodunbuu udhigayaa meel buu bixinaya leanna howlyaraan buu ku helay wuu ku shubay dabeedna ilaahay baa madarkiisii isaguna ku shubay markuu firidii ku daadiye shinnidii kolkaa toban meeloodoo meelha laga bixiyo khamsatu awsuq toban jawaan bay ahayd dee jawaanun bixi jawaan tan beersanunbuu bixinayaa qof wuu ka yala badan yahay kuwii hore waayo wuu ka hawl yari wuu kuu sii wadaa waxau uhi waa in suqiyat haddii lagu waraabiyo beertii biduulaad dawlis haddii lagu waraabiyo iyo wadaan aw nadxin ama kushushubid iyo ku buufin mishiin lagu buufiyey nisfulcushr cushurka barhkii baa waajibaya macnaha sekadii ku waajibaysa way ka sii yaraatay kolkii beerta roobka uu waraabiyey roob ku baxday dee roobaada ay ahayd tobankii jawaan jawaan baa la bixinayay laakiin marka tacab la geliyey mishiin lagu waraabiyey ama shaqaala waraabiyey ama dameer lagu waraabiyey jawaan barhkii weeye intii kale de hawshii baa loo jaray islaamku mar walba wuxuu eegayaa taklifadda iyo tacabka qofkii ka baxaya waa sida daa xadiidka ku sugan xadiidka bukhaari iyo sharxu uu ku dhigayo sidaasaa ku sugan uu kuu caddaynaya taana halkaasaynu kaga gudubnay shaarixu waxa uu kuhi bal haddaad sharaxa qabato rawa albukhaariya can ibni cumara radia allahu canhuma can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi macnaha masaladan aynu ka warramayno daliilkeedii buu sheekhu soo qaadanaya fii ma saqat asamaa walcuyuun beerta cirku ay waraa cirku waraabiyo ama iluhu ay isha looga soo duwo biyaha aw kaana cahariyan ama cahari ahaaday caharigaasina waxa weeyaan waa ka isaguna madarka ka cabaya uun alladii yashrib min almadar waa ka waa si unbuu uga cabayaa madarka waa ka biyuhu ku soo duxayaan ay meelun kaga soo muusayaan kuwa iyagaa waxaa waajibay buu hi alcushru wa fii ma wamaa suqiya binadxi nisfu alcushr wixii tacab lagu waraabiyeyna cushurka barhkii toban meeloodow meesha tobnaad barhkeed sidaasaa loo sakeeyaa marka beeralaydii kolka ay tumaan hadhuurhkii arabakidii digirtii ay safeeyaan wixii ay beereen labadaa qayboodun baa loo kala qaadaya mid tacabka tacabkaa faraha badan lagu waraabiyey iyo mid roob uunu ku dahay labadaas siyood baa loo sakeeyaa boqol jawaan haddii ay u soo go'aan tan beersan muu bixinaya waa imisa toban jawaan hadday kun jawaan usoo go-een dee boqol jawaan ha bixiyo laakiin wuxuuna shardiyahu in halka ay ka bilaabaysaa toban jawaan ay noqoto ilaa adugu intaa uu kuu tilmaamay toddoba sideed boqoloo dhowdhowoo kiilo waa inuu ka bilaabmaa meelahaa ayuu ka bilaabmayaa nisaabkiina kun ku dhowaad horaynu usoo xusnay midhihii kale iyagu beertii ahayd beer beer biyoodka khudraddii iyo wixii aan kaydka gelayn iyaga qowlka aynu qaadanay wuxuu ahaa sekada inaan laga bixinayn laakiin sunno un ay tahay sunno un in laga bixinayo macnaha waxa laga bixinaya in sunnayi madhabuna iskuma waafaqsanee qaybaha qaarkood baa sheegaya in sekaduba ay ku waajibayso daliilka caamka ah ee suuratul ancaam ku suganna usoo qaadanaya wa aatuu xaqahu yowma xashaadi maalinkaa goosanaysaan xaqiisa bixiya waxaa kaloo suuratu nuun ilaahay uu ku tilmaamay qaar beertii goosanayayoo markii ay ku bakhayleen ay yidhaahdeen maanta waxba yaynaan bixinin sidii aabbaheen u bixin jiraya inaanu bixinin iyagana balaaya kaga dhacday oo haamaday ka maray dabeetana baabaaday fa asbaxad ka sariim iyadiioo finishahun ay u tegeen waynu kasii gudubnaa waxau idhi watuqawamu waa sekadii ganacsiga baayac mushtariga tijaaradda ayuu u galay imankana waxa uu ku uhi watuqawamu curuudu tijaara alaabtii baayac mushtariga waa la qiimaynaya cinda aakhiri alxawl marka sanadku uu gebagabayahay bima shturiyat bihi bagaashka wixii lagu soo iibiyey ayaa lagu qiimaynayaa wa yukhraju min daalik waxa intaa laga bixinayaa wixii uu qiimeeyey rubuculcoshr rubuculcoshr boqolkiiba labiyo badhundhe luqadaynu isla fahmayna marka la ego toban meeloodoo meel marka toban meelood loo dhigo rubuc rubuca cushrigaa meesha tobnaad rubci intaad sii odhan lahayd boqolkiiba labiyo badh ba iska dhig ama afartan meeloodoo meel boqolkiiba labiyo badhna waad u qaybin kartaa xisaabtaa boqollayda waad kaga shaqayn kartaa xoolahaaga intaad afartan meelood u qaybiso meesha soo boodana way noqon kartaa labada dariiqaba waa loo raaca ilaa waa isla halkii intaad wixii forty intaad afartan un u qaybiso wixii aad haysay meesha soo baxdaaba sekadiiah dariiqadaasoo loo dhigaaba kasii dhiryarba waaya waxa uu ku uhi qofkii baaca mushtariga ahaa wixii alaab uu haystay marka uu sanadku dhammaado ayuu qiimaynaya lacagta uu ku qiimaynayaana waa lacagtii uu ku soo iibsaday hadduu lacag dahaba kusoo iibsaday dahabkii ha ku qiimeeyo hadduu ku soo iibsaday mid fida ah fidadii ha ku qiimeeyo waddankii uu ka soo iibsaday lacagtiisii ha ku qiimeeyo macnaha lacagtii uu bagaashkan soo geliyey ayuunbuu ku celinayaa tu kalena waa loo fahmi karayaao xagga qiimaha marka la eegay ileen dhowr qiimaha jiri kara qiima uu alaabta soo siiyey iyo qiimo jilmadahoo iminka lagu iibiyo iyo qiimo tafaariiqa saddexduba way jiri karaa marka waxaa iyadana loo fahmi karayaa inuu leeyahay qiimihii jumladda ahaa ee qofkan lagaga soo iibiyey ha ku qiimeeyo labada arrimoodba waa suuragal wixii laga soo siiyey iyo lacagtii uu ku soo iibiyey labadaa ha ku qiimeeyo qofkii baacmushtariga alaabta baacmushtarigu iyada dariiqada loo marayaa waa taa waxay isugu jiri kartaa alaabtaas intii aynu soo sheegnayba midhihii beeraha dahabkii iyo lacagtii maxaanku dhahdaa alaab xoolo nool hadduu doono qaaraan sakoobaynba hadduu dameero iyo fardo ka baayac mushtaraynayo dee dameeraha iyo fardaha kumay waajibaynine laakiin mar hadday baabultijaaro tahay wuxuu qiimaynayo ayuunbuu ku darayaa wuxuu qiimaynayuunbuu ku darayaa baabutijaaruu kaga sakaynaya marka habku marayaana waxa weeye kolka sanadku uu dhammaado sidaa uu kuu sheegay wixii kaashahe uu haysta gaar buu qoraya wixii bagaashana qiimuhu soo siisto intuu ku qiimeeyo ayuu kusii daba qoraya wixii daynahee u maqan ee dhowna macnaha qofkii hadduu weydiista uu ka soo qaadan karayo taana uu kusii hoos qoraya intaa marka uu isu dejiyo tootalkeeda waxa uu ka sii jarayaa daynta lagu leeyahay dee inta lagu leeyahay ayuu kasii jaraya baaqiga soo hadha ayuu qaybinayaa afartan meelood meesha soo baxda ayaa sakadiya ama boqolkiiba labiyo bar buu kaga shaqaynaya boqolkiiba labiyo bar buu kusakaynaya sidaasaa markaa loo soo ururinaya qadiyadda la xidhiidha xagga daynta daynta midina aday kugu maqanta midina way kaa maqanta tadee lagu leey waad iska jaraysa oo dee qofkii lahaabaa sakaynaya ta markaa adigu kaa maqanna waxaa la idhaahdaa daynun qariibu daynun baciid dayn dhow iyo mid dheer daynta dhow waad sakaynaysaa ta dheerna waad sugaysaa ilaa intay ku imanayso maxaa looga jeedaa eray bixinta ah dhow iyo dheer ta dhow waxaa looga jeedaa waa midda haddii qofkii aad tidhaahdo hebelow isii qaari idhib haddaad tidhaahdo wuu ku siinaya oo ama qofkii wuu hayaa amaba mada firsanaa waanu ogol yahay wixiina wuu hayaa laakiin hadduu haba haya eh dafirsan yahay oo maxkamad ay u baahan tahay waa dayn dheer hadduu haba ogolaada ee faramadhan yahayna mawd muxuu ka qaadi meel madhan ta dheerna waad sugaysaa ilaa intay ku imanayso maxaa looga jeedaa eray bixinta ah dhow iyo dheer ta dhow waxaa looga jeedaa waa midda haddii qofkii aad tidhaahdo hebelow isii qaari idhib haddaad tidhaahdo wuu ku siinaya oo ama qofkii wuu hayaa amaba ma dafirsanaa waanu ogol yahay wixiina wuu hayaa laakiin hadduu haba haya eh dafirsan yahay oo maxkamad ay u baahan tahay waa dayn dheer hadduu haba ogolaada ee faramadhan yahayna mawd muxuu ka qaadi meel madhan markaana waa dayn dheer waar waan kuu ogolahay buu kuleeyahay laakiin dee wuu faramadhan yahay waa dayn dheer wey waa inuu kuu tacabgalo qofki markaa daynta dhow waa lagu darsadaa sekada oo aad bixinaysa daynta iyadu dheeri kolka ay soo xarooto ee kii dafirsanaa laga helo ee kii faqiirkaa intuu shaqo taga laga helo iyada ma waxaa la sakaynayaa intii sannadood ee ay kaa maqnayd mise waxaa la sakaynayaa hal sano labada qowlba way jiraan culimada qaarkood baa waxay leeyihiin intii sannadoode ay maqnaydba mar haddii ay soo noqotay waxa la ogaaday inay milkigiisa ku jirtay ayaynu ogaanay sidaa daraaddeed intii sannadooday maqnaydba ha laga sakeeyo way biiraysay une intaad adagu milkisanayd miskiinkuna wuu milkisanaa wixiisa marka ha la ysugu xisaabiyin hadday doonaysa haba marayso a'immada qaarkoodna waxay leeyiin war shardigii ahaa maalku waa inuu yahay maal kobcaya oo koraya ayaan meeshii ku jirin maalkanna maal xaniban buu ahaa sidaa darteed hal sana un ha la sakeeyo sanadkii u dambeeyey uun ha la sakeeyo waa qowlka maalikiyadoo malaaka wasadka iyo samaaxadda islaamka u dhoweeyey baad odhan kartaa labadaa qowl baa jira marka curuudu tijaara qiimaynta la qiimaynayo iyo qofkii habka uu u xisaabinayo waa dariiqadaas u maraya wayukhriju min dalika rubuca alcushr boqolkiiba labiyo barun buu bixin tijaaradiina saasay noqotay dariiqadan kollay dee tijaaraduna waa tii nebi maxamed uu ku shaqaysanaya calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye dariiqooyinka lagu shaqaysta ta ugu barakada badan ee ugu wanaagsan marka ay wadato run iyo khiyaamo la-aan meeshii haddii ay runina jirto qofku khaa'inna aanu ahayn waa dariiqada ugu fiican ee lagu shaqaystay bacmushtariga rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam tii uu ku howlgeli jiray ba ay ahayd laakiin in fara badan waxaa inaga kharibay shareecaddii islaamka oo la khilaafayo iyo khiyaamadii iyo beentii iyo ribadii oo ku batay taasaa baraka tirta in badan dhinac kale u gudbaa waxa uu ku yidhi wama stukhrija wixii la soo saaray oo min macaadini adahabi waalfida macdantii dahabka iyo lacagta wixii la soo saaray ee dhulka laga soo qoday yukhraju minhu waxaa laga bixinayaa rubucu lcushr cushurka rubucii ayaa laga bixin filxaali wakhtigaa la soo saaray sida lacagtaa loo sakaynayaa wey maalan dee qofkii waxa uu ka howlgalaa ama sharkadaniba waxay ka howlgashaa inay macdanta qodato macdantaasoo ah dahab iyo lacag sida tan south africa laga qodoo kale ama wadamo badan oo dee laga qodo adduunyada ah buurahii baa la gelayaa markaasaa lasoo qufayaa dahabkii iyo macdantii marka la soo saaro habka loo sakaynayaa waa sidii lacagtoo kale u boqolkiiba labiyo bar waa in layska dhiga halkaa ilan waa dahab iyo lacag la helaya waxba loo eegi maayo sanad ma u soo wareegay la odhan maayo sanad usoo wareega la sugi maayo kol haddii maalkan isaga ah aad ka soo qodatay buurtii oo dahab uu yahay oo lacag uu yahay imikunbaa la sakaynaya sakadiisi hadday bilaabmaysa oo boqolkiiba labiyo barhkiisii la shubaya wixii intaa ka dambeeyana dee haddii lasii kaydsado oo isagoo tibriyahoo buurbuuran halkan lasii dhigto dee kolka bisha bisheedii la gaadhana sidii caadiga ahayd unbaa loo sakaynaya taana la socoba ku wama stukrija min macaadin dahabi walfida wixii lala soo baxee dahabiya lacagah ee dhulka laga soo qoday yukraju minhu rubcucushri fi lxaal rubcucushri baa la bixinayaa xaal marka ah ee lama odhanayo labaya toban bilood hala gaadho masale kale uu sii gudba waxa uu kuhi wamaa yuujadu min arikaas wixii la hela rikaasa fa fiihi lkhumus khumus baa ka waajibaya arrikaas ma huwa rikaas rikaasku waa dafiinu ljaahiliya bay idhahdaan wadamadii gaalada laga xoreeyay baa qofku waxa uu ka helay maal fara badan oo aasan oo ama dahaba ama lacag ayuu helo fara badan baan underground ku jiro oo xagga hoosaa ayuu qofkii soo qoto u helay markaa waxaa la leeyahay war maalkani waa qaniimo ilaahaye bal khumuska ka bix adugu afar meelood oo meel iska qaado dee meelna muslimiinta u shub markaa khumuskaasuu iska dhigaya oo sakuu inooga dhigaya markaa waa boqolkiiba han maxaan idhahdaa labaatan twenty percent baa u bixinayaa ishriin filmi ah ayuu halkaa iska dhigaya inta kalena isagu ha qaato intana muslimiinta ha usoo shubo fa fiihi alkhumus xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa albi'ru jubaar waalcajmaa'u jubaar wa fi rikaasi alkhumus rikaaska waxaa lala soo baxay waxaa ka waajibaya khumus waayo waa wax iska sahlan kan dhulka laga soo qodaya iyo waxaan oo dhan waxaa ka sahlan dee maal meel rasaysanood soo qaadatay rikaas lagu magacaabi maayo meeshaa laga helay hadday degan yihiin dadka muslimiinta ahi waddamada muslimiinta haddii laga helo lacagtaa aasan ee lasoo qoday ama dahabkaa lasoo qoday lagu magacaabi maayo rikaas loona arki maayo qaniibadda noocan ahe la helay laakiin waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay aluqata waa baadi baadi weeye mar haddii waddan muslimiin laga helay waa baadi waa in la yaboohiyo muddo dheer la yaboohiyo oo sidii uu nebigu u tilmaamay jaranjarale iyadoo calaamadihiisa wixii lagu garan karayo dib loo dhigayo marka farqigaasaa jira waxyaabaha culimmadu ay ka hadlaan waxaa ka mid ah maalkan faraha badane qofkii maalan mushaharka uu u qaadanayo qof baa laga yaabaa inuu kun dollar qaadanayo ama laba kun oo dollar dee salarigiisaas mushaharkaa uu qaadanayaa wuuba ka badan yahayba qadarkii ay ku sakoobaysay lacagta soo maaha maxaa laga yeelaya aymo badan baa waxay fityoodeen inuu la mid yahay kan beeraha ee ilahay uhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadi maalinkaa goosataan xaqiisa bixiya oo miskiinkan oo isaga ahee tobanka jawaan soo goostay dee kan labada kuna dollar qaadanayaa kaba ayaa ka lacag badan sidaa daraaddeed isaguna maalinta xaqiisa ha bixiyo wa aatuu xaqahu yowma xasaadi ha lagaga sakeeyo ilaan intaan sanadkiiba la gaadhin buu sii marinaya waa kanoo uu istihlaakaya waa wixii uu intifaacsanaya marka mushaharka noocaas ahee lacagta faraha badan qofkuu ku helaya nisaabkii dhaafaya qadarkiisa wixii ka go-ayay sakaahana isaga bixiyo iyadoo kollayba sunno tahay oo mid sunnaa uu ka bixin lahaa hadduu sake u niyoodana waa fiicantahy bay leeyahay waxyaabaha kale kolle xusida mudan waxaa ka mid ah habka loo sakeeyo maalan mashaariicda ama masaanicda waxyaabaha had iyo jeer wax soo saara maalan waxaa jira guryo ama fooqi ah ama kiro ah waxaa jira warshado waxaa jira gaadiid fara badan oo dakhli uu ka soo baxo waxaa jira diyaaradihii iyo doonyihii iyo tareennadii qalabka noocaasee dhan ee shaqaynaya ee cimaaradaha leh ee caqaaraadka leh ee masaanicda leh ee aalaadka iyo agabka lagu shaqaynaya leh culimmadu saddex qowl bay marayaan habka loo sakaynayo qolo waxaa la yidhaahdaa almudayiquun kuwa soo cidhiidhiyay sekada qolona waa almuwasicuun kuwa u ballaariyay fuqarada sekada qolona waa almutawasiduun qolada dhexdhexaadka ah kule waxay soo cidhiidhiyeen sekadii waxay dhahaan kaa waxba laguma lahaoo wuxuu la mid yahay uun awrkii la raranaya iyo faraskii la fuulaya iyo kuwaasuu la mid yahay iyaga qofka xirfadla ay ku shaqaysanayay buu la mid yahay qolana waa muwasiciinoo waxay leeyihiin masnacan asalkiisa iyo dakhligiisa labadaba hala qiimeeyo hala sekeeyo sekadii way badanaysaa marka warshadan milyankaa kolka la qiimeeyo labadii boqole kun ee dollare sanadkii ay soo saartayna lagu daro milyan iyo laba boqol baa lagu sekaynaya waa kuwii hore obasidkoodii ama cagsigoodii marka sekadii baa badanaysa qolyaha aad moodo qowlkoodu inuu macquul yahay dhexdhexaadka ah waxa weeye in la yidhaahdo masnaca ama cimaaradan ama qalabkan shaqaynaya dakhligiisa hala sekeeyo isagii maadaama uu joogo oo sanad walba isla kii unuu yahay sanadka wixii uu soo saaray hala sekeeyo ha sanad moodaa inugu macquulsan yahay weliba haddii wax dhigmeen weeye maala warshadda wixii ka soo baxaya haddii ay biireen haddii la biishanayo biil ay ahaayeen de way dhammaatay taasi iyadu wax ka soo baxaya male marka dariiqada arrintaasina waa mulaaxado kale oo iyaduna runtii jirta waxa u gudbay marka sekadii xoolaha kolkuu ka soo baxay sekadii jidhka oo sekadu waa laba qaybood oo sakaatulmaal wa sakaatulbadan sekada maalka iyo sekada jidhka ilaahay baa yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaaha qofka naftiisii sekada ka bixiyey waqad khaaba man dasaaha waxaa kale oo markaa culimmadu ay ku fasireen aayaddaa kale iyaduna tanuun la macnaa qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla man tazakaa qofka sakaatulfidrigii bixiyey wadakara sma rabbihi ilaahay magaciisana xusay maalintii ciiddee allaahu akbar yidhi takbiirtii qaaday fasallaa tukadaye salaaddii ciiddana raaciyey sakaatufidrigii iyo takbiirtii iyo salaadii oo la israaciyey waa seke ilaahay uu ku nadiifinayo qofka iyo maalkiisaba xigmadda loo jideeyey ayuu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam inay tahay qofkana mid lagu nadiifinayo gurma deg degana ay u tahay bulshada masaakiintaee baahan waa duhratan lisaa'im wa ducmatan lilmasaakiin qofkii soomanaana waxay u tahay duhra ilaahay baa kaga nadiifinaya waxyaabihii ka dhacdhacaya ducma masaakiintiiyo bulshadana gurma deg degahoo maalintaa loo fidinayo oo dawarsiga laga kaafiyayo si ay dadka ula mid noqdaan ay u farxaan weeye iyaduna sekada iyadaa runtii meesha lagu bixinayo sidaa xadiidka aynu soo akhrinay ku sugan masaakiinta iyadu u badanaysa sidaa xadiidka uu tilmaamayo wuxuu uhi watajibu sakaatu lfidri bialaaati ashyaa sekadan sakaatufidriga laydhaa bisha ramadaan dadka muslimiintaa ku waajibta saddex shardi marka la helay waajibta alislaam waa inu muslim iyo qofka bixinaya ka laga bixinaya wa biquruubi shams qoraxduna waa inay dhacdaa min aakhiri yowmin maalinka u dambeeya min shahri ramadaan maalinka bisha ramadaan u dambeeya qoraxdiisu waa inay dam tidhaa markaana waa waajib wa wujuudi lfadl dheeraadna waa inuu jiraa dheeraad can quutihi biilkiisa wax ka dheeraada wa quuti ciyaalihi iyo ciyaalka uu biilinaya wax ka dheeraada fii daalika alyowmi maalintaa ciidda wax ka dheeraadi waa inuu jiraa saddexdaa shardi baa muhiima buu marka qofka la odhanayo sakaatufidri baa ku waajibay saddexdanaa muhiima marka hore waa in dee islaamnima jirtaa waayo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa taa shardi ka dhigaya farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan cala annaasi saacan min tamrin aw saacan min shaciir calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unha min almuslimiin wixii muslimiina baa markaa sakadaasi ay ku waajibaysa waxa labaadoo shardiga in qofku uu soo gaadhay qayb ramadaana iyo qayb bishan shawaalah labadaa waa inuu isku darsadaa waxaa dhici kara qofkii saacadihii u dambeeyey maalinkii ramadaan u dambeeyey saacadihii u dambeeyey inuu dhinto ayaa dhici karta oonu sooba gaadhinba ciiddii markaa sakaatufidri laga bixin maayo waxa suuragala qofku inuu reerka ku soo biiro habeenka ciidda bilowgiisii maqhribkii habeenka ciidda inuu ku soo biro ama islaantii lasoo arooso wakhtigaas oo lasoo meheriyo ama ilmihii yaraaba uu dhasho dee kolkaana sakaatufidrigiisii adiga waajib kugu noqon maayo cid kaleu ku waajibaba leannahu qaybtii ramadaantiiba ka maqan waxaa laga faa'idaysanayaa farada rasuululahi sala allahu alay slam zakaata alfidri min ramadaan min ramadaana buuli sakadan waajib buu ka dhigay ka afuridda laga afuray ramadaan xadiidka halkaasaa laga faa'iidaysanaya waa marka ramadaan laga afuro ee tan kale la galo halkaasee waajibta shardigaasina waa kaa kuu sheegay shardiga saddexaadna waxa weeye qofkii waa inuu qani yahay oo sakaatufidrigii qani waa inuu ku yahay heerka qaninimada sakaatufidriga laga eegayaana maaha tii heerkii xoolaha nool laga eegayay oo xoolaha nool qofku waa inuu kamiyad haystaabay ahayd aynu soo maraynay afartan ariyo intaasoo geela intaasoo lacaga inuu haystaabay ahayd laakiin tan heerka qani lagu noqdaa sakaatufidriga waaba biilka maalintaa iyo habeenka maalinkaa ciidda iyo habeenkaa ciidda fii dalika alyowm maalinkaas unbaa loo eegayaa maalinkaa wax ka dheeraada hadduu qofku haysto kaashnimo uu ku haysto ama cid uu ku leeyo oo uu ka soo qaadi karaya ama gurigaba ay u yaallaan qani buu ku yahay sakaatufudrigii ha iska bixiyo haddii haddaba ay dhacdo maalintaa inaanu qofku waxba haynin lagu kalifi maayo inuu soo amaaxdo lagu kalifi maayo dadka inuu soo su-aalo uu soo dawarsado labadaa midna maya amaahduna hawsheeday leedahay su-aasha bani aadamkuna hawsheeday leedahay waxba la weydiin maayo haddii maalinkaa ciidda maalinka ku xiga uu boqol jawaan helo qaleel la odhan maayo leanno maalintaa kumay waajibin hore ciidda sidaa ha loo ogaado dadku way isku yara howlaanoo waxay idhaahdaan annaguna ka hadhi mayna dadka wax bixinaya markaase ama cid wax soo su-aalaan ama ay isku dayaanba inay iyagu wax soo amaahdaan looma baahna taa cidda markaa lagu leeyahay sakaatu fidrigana waa ciddii lagu lahaa biilka reerka sidanuu kuu sheegi doono waa aabbihii ama awowgii kuwayaalaha biilka reerka lagu leeyahay ayuunbaa lagu leeyahy laakiin dumarkii iyaga laguma laha oo islaantii reerka hooyada u ahayd hadday xoolo fara badanba leedahay waxba kuma waajib ahaa wixii ay bixin lahayd carruurteeda iyada keediina wuxuu ku waajib yahay ninkeeda haddii ay iska bixisana waa khayr waxa uu ihi marka wayusaki can nafsihi qofku naftiisuu ka sakaynaya odayga reerka ka ahi wacaman cidna wuu ka sakaynayaa talsamhu nafaqatu biilkiisuu ku waajibayo min almuslimiina muslimiinta ka mida muslimiinta kale uu biiliyana waa ku waajib inuu ka bixiyo iyagana qadarkuu bixinayaana waa saacan min quuti beladi laba galaan iyo xoogaa weeye oo ah raashinka waddankaa lagu cuno wa qadruhu saacan qadarkiisuna khamsatu ardaal waa shan rodol iyo wa ulu rodol saddex meeloodoo loo dhigay meeshii bilciraaq marka rodolka ciraaq lagu eega buuli berigu kitaabkan qorayeen rodolkii la isticmaalaya buu ahaa kaa ciraaq marka waxaa la odhan karaa uun si kale haddii loo dhigo waa arbacatu amdaad rodolka aan guurayna bani aadamka la jaan qaadaya ee ka agdhowi qiyaaskiisuu saxda yahay waa qof dhexdhexaada oo labadiisa gacmood afar jeer dara qof gacan yar maaha qof aad u gacan weyna maaha laakiin qof gacantiisu ay dhexdhexaadtay markuu afar jeer taa buuxiyo labada gacmoodoo isku qabtay uu buuxiyo intaasunbaa la miisi sida qaalibka ana markay culimmadu qiyaaseen garaam ahaan saacii madiina ee nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii wax lagu miisaami jiray waxa weeyaan bay idhaahdeen laba kun iyo boqol garaam meelaha ama boqol iyo xoogaa garaam adigu waa laba kiiliyo rubuc meelaha ama laba kiiliyo nusradol meelahaasuu noqon doonaa innaga waxaynu bixin jirnay shan dhegley ama laba kiiliyo badh in yaroo siyaada unbaa la socota taasina waxba dhabi mayse waa sadaqa sunnaha qofka uu ku darsaday un marka taasuu kuu tilmaamo dadkii laga bixinaya wuu kuu sheegay oo waa dadka biilkooda laguu leeyahay qadarka la bixinayaana waa laba kiilo iyo xoogaaga waxa isweydiinle dadka biilkooda ugu waajibay aan ka bixinaya waa kuwe baabka laydhaa baabu nafaqa kitaabu nikaax qaybtiisa dambe ayuu inoogu sharxi doonaa ilaa afar qolay kugu waajibayaa biilkooda koow dadkii ku dhalay adiga iyo dadkii aad dhashay iyo ooriyahaagii ama midaadii uun haddaad mid qura wada joogteen iyo mamluukii wixii markaa haddii addoommo jiraan afartaa qolo weeye asalkaagii dee waa aabbaha iyo hooyadaa iyo awowgaa iyo ayeydaa iyo kuwa wey carruurtaadi iyo kuway sii dhaleen iyo sidoo kale dee ooridii marka dadkan iyaga ah ee sakaad fidrigooda lagu leeyahay iyaga siin maysid siduu xagga dambe kugu sheegi doono iyaga waa laga bixinayaa laakiin la siin maayo la siin maayo lagu celin maayo oo adigu siin maysid dadkan biilkooda kugu waajibaad ka bixinaysa min almuslimiina buu ku qayday haddii qofkii gacalka ahaydeen ama waalidka ama caruurta ka mid ahaa ama oorida ka mid ahaa aanu islaam ahayn iyaga sakaad fidrigii kuguma waajibayo waayo xadiidka nabigu min almuslimiina buu ku qayday dadka sakadani ku waajibaysa waa inay muslimiin yihiin waxaa kaluu qayd kaaga dhigay raashinka waddankaa lagu isticmaalo waa in laga bixiyo sakaatufadrigii iminka raashin baynu waddankeenna u badan inaynu ka isticmaalo oo ah raashinnimo oo ah daqiiqda iyo bariiska iyo qamadida iyo arabakhida iyo waa raashin wanaagsan laakiin isticmaalkaan badnayn marka kaa isticmaalkiisu aada u badan yahay ee masaakiintu sida dhibka yar ay u karsan karayaan ama sida dhibka yar ay u iibsan karayaan kaasumaa lagu bixinaya adigoo daqiiqdii cunaya saddexdii waqti laba ka mid a bariiskii cunaya baastadii cunaya in aad afdheer usoo waarido dadka masaakiinta ah ma wanaagsana oo tidhaahda arabakhidanun inoomis riyaha loo dhigayo waa raashinkii wadaniga ahaa ee fiicnaa laakiin kan qaalibkaa la eegaya oo waa kaa qaalibkee markaa sida uu kuu tilmaamay dadka caadiga u ah ilaahay baa wuxuu lan tanaalul bira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun samaha gaari maysaan jeeroo wax ka bixisaan waxaad jeceshihiin waxaad jeceshahay miskiinka la jeclab adaguna saacan min quuti baladi xagga lacag ma lagu bixin karayaa qowlka raajixa waa in raashin lagu bixinayo waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam lacag dahababaa taalay lacag waxaa taalay fida ahoo silfaroo saafiya may dhicin inuu lacag ku bixiyey raashinunbuu ku bixin jiray marka mar walba waa la helayaa dad u baahane raashinkaa lagu bixiyo haddii halkan aan looga baahnayna lacagta diro waxaad tidhaahdaa maala dadka dabadaho kaloo jooga halkeennan ay usoo diri karaan doolarka ama lacagta ay soo waaridayaan markaasaa wuxuu qofku leeyahy halkaa raashin kaga iibiyo halkii looga baahnaaye miyigii iyo waddankii ku bix saasuu odhanaya marka sida wanaagsani waa sidaas marka qadarkii waynu sheegnay ciddii laga bixinayna sheegnay wakhtiga ugu munaasibsana la bixinayo waxa weeyaan waa maxay waa habeenka ciidda iyo subax ciidda intaan loo dareerin salaada ayaa ugu wanaagsan oo maaragtay la bixinaya wakhtigaasu waajibaya intaasaynu ku dayn doonaa waxaa inoo hadhay markaa sekadii meelaha lagu bixinaya yaa sekada xaqula in la siiyo taasaynu qaadan doonaa habeenka dambe insha allah
bismi illahi raxmaan iraxiim su-aasha u horreysa waxa weeyaan ma laga bixinayaa sekada jaadka iyo sigaarka
waxaan filaya dee idinkaaba ku qosle kuwa jaadkiiyo sigaarku dee waa cudur ina haysta markaa haddii loo tixgeliyey inay xaaraan yihiin oo xukunkaa la qaato malaa culimmada muslimiintu wakhtigan saasay u badan yihiine wixii xaaraana sadaqa kama waajibto sake iyo sunne toona madhabkaasay ku tegayaan runtii waxaynu maanta ugu doodi karno aynu ku xalaalayn karnana aanu garan maayo marka waa cudur iyo mushkilad mujtamaca haysta weeye ilaahayna inagu ibtileeyey marka innaguna inaynu dadaallo oo dawada aynu baadi doonno waa aafo ku habsatay dadka oo dhaqaalihii iyo diintii iyo caqligii iyo caafimaadkii iyo ka tag ka aafaysay ubadkiibe mushkiladayna haysato weeye oo aanay mudnaynka ku marqaamayaana inuu ka xanaaqo ka dollarku uu ka soo gelayaana inuu ka xanaaqo waayo waa cudur cid waliba ka markhaati kacda daraasadii labadoodaba lagu sameeyey markaa midhka sugani waxa weeye dee culimmadu isla waafaqsan yihiin haddii maalkaasi aanu xalaal ahayn inaan waajibna laga bixinayn sunnana laga bixinayn ay xaq tahay uun danaha guud in la geliyo gebigiisaba inta oo markaa la qaado waayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu llah ina allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ilaahay wuu wanaagsan yahay maalkana iyo waxbixintana wixii wanaagsan unbuu aqbalaa
su-aasha labaad waxa weeyaan xoolaha agoonta sako ma ku waajibaysaa
agoonta xoolahoodu waa laga sakaynayaa sida biilkooda looga bixinayo ayuunbaa sakadiina looga bixinayaa xadiid baana ku soo arooray inuu nebigu leeyahy xoolaha agoonta sakada ka bixiya ugu tijaareeya si aan sakadu u marhinin ugu shaqeeya u rogroga xoolaha agoonta si aan sakada u marhinin taa macnaheedu waxa wey inay sakadii waajib ku tahay
su-aasha saddexaad waxa weeyaan sekada ma ku baxaysaa haddii aan siiyo cidda ii shaqaysa
dadka la siinayo sakada baabkan soo socda ba ay ku jiraan oo aynu ku faahfaahin doonaa insha allah
su-aasha afraad waxa weeyaan xoolahan ka mas-uulka ahay ee ninkii lahaana uu maqan yahay sekada ma ka bixinaya
sekadu waa cibaado cibaadaduna niyay u baahan tahay sida markaad salaada galayso duhur iyo casarka ay tahay aad niyo ugu baahan tahay ayaa sekadiina loo baahan yahay inaad u niyooto marka waxaa muhiimahun qofku inuu ku wakiisho ama adigu aad su-aasho aad tidhaahda sekadii ma bixiyaa oo uu ku wakiishaa ilaa waajibku isagu saaran yahay marka inuu kuu wakiisho ama adigu aad wakaalad ka qaadato taasunbaa muhiima ee haddii aad iska bixiso isagii oo aan ku wakiilanin oo wakiilnimo aanad ku bixinaynin dee markaa waxay noqonaysaa sadaqo adigu aad bixisay uun oo markaa tasaruf kuu gaara weeye laakiin qofkii waa in idan laga helaa
su-aasha kale waxa weeyaan sakaatulfitrigii la isiiyey anigu ma iskaga sii bixin karaa sakaatulfitrigeygii
haa qofku kol haddii uu haysto waxuu dee habeenkaa iyo maalintaa cuno wax ka siyaadsan dee qani buu ku yahay baynu nidhi marka ama ha la siiyo ama haro ha u sii haysto kol hadduu hayo wuu ku bixinaya
haddaan lacag haysto aan sana aan ka bixiyey sekada sanadkii hore oo ana wax sidii u taallo sanadkii kale soo gaadho sidaas miyaan sakeynayaa sanadkii labaad
horaynu usoo xusnaa waxaynu nidhi maalku imaa naamin biquwa wa imaa naamin bilficl ama waa mid kobcaya sida xoolaha nool oo kaleo dee ay isdhalayaan irmaananayaan ama waa mid awoodi kara in la kobciyo lagu shaqeeyo markaa lacagtii way kobci karaysa marka hadduu qofku iska dhigto oo uu iska qufusho waa lagu yeelanayaa uun sanad walba sekadii miskiinku qaybtiisii shuraakunbuu mar walba kula yahay marka isagunbay u taallaye miskiinka isaga way u kordhaysay qadarkiisiina wuu leeyahy waa la sakaynaya
sekada ma laga bixinayaa awrta la rarta iyo dibida lagu qodo beeraha
wixii caamila maya baynu soo niri horeynu usoo sheegnao wixii markaa shaqaynaya maya ee lagama bixinayo sida gaadiidkii la fuulayay iyo kii la raranayay kuwaa laga bixin maayo ee waa maalkii foofaya ee saa'imada ahayd ee aan caamilka ahayn ee aan shaqaynayn
ninka shaqaalihi haddii uu mushaharkiisa ka bixiyo marka uu qaatay oo xoogaa u ururaan sanadkii haddana ay gaadhay miyuu mar labaad ka bixinaya
kollayba kol hadday waxu ururayaan inuu sanadka la sugo wey laba jeer ma sakaynayo sanadka dhexdiisii hal marunbaa la sakaynayaa marka hadduu kolkii hore sadaqa sunnaa ka bixiyo mushaharka qaadanayay sanadku kolkuu dhammaado wixii u ururay wuu sakayn doonaa insha allahu tacaala
sekada ma ku baxaysaa walaalkaaga kula dhashay
waynu xusi doonaa insha allahu dadka ay ku baxayso fasalkan soo socda ayaynu ku faahfaahin doonaa
waa intaasay noogu dhintay jasaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu